waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
dalkan australia waxaa si xawliya uga socdaa tallaalka iyadoo shixnadihii u horreeyey oo tallaalka fiser uu kasoo degay dalka asbuucan iyo asbuucii lasoo dhaafay dadka ugu horeeya ee lagu tallaalayo ayaa ah dadka markaasi ka shaqeeya goobaha karantiilka shaqaalaha caafimaadka qaarkood iyo dadka waayeelka iyo weliba dadka la shaqeeya haddaba arrimaha tallaalka ayaanu waxaanu ka wareysanay sheekh cabdiraxmaan magan oo kamida culimmada waaweyn ee magaaladan melbourne iyadoo dad badan ay dhici karto inay shaki ka muujiyaan tallaalka haddaba sheekha ayaa marka hore ii sheegay in coronavirus inta uu jiray sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan isaga laftiisa saameyn ay ku yeelatay waxaana uu yidhi
xasana waad mahadsan tahay aad baad umahadsan tahay adigiyo bahda s b s ba runtii horta waxani waa iska musiibo guud oo adduunka dhan ka dhacday oo dee aan la inkari karin oo waa loo jeedaa wax waaqac oo banaanka yaalla weeye haddaan ka warramo aniga sida uu ii saameeyey waxaan halkan ka baxay march eleven twenty twenty marka adduunku markaa aad u soo maaragtay si khayr caadi oo xawliya u socday cudurku lakiin australia markaa way way rooneyd marka markaan baxay waxaan sii maray qatar labayo toban saac baan ku ahaa transit waxaan xusuusnahay markaan saa uga duulay qatar ee diyaaraddu ay kacday yaa newska diyaaraddan fiirinaya ilaa afar boqol oo xaalo ama kiis yaa waxaa laga helay dawxa keliya maanaa bahalku sida ugu socday ee adduunka maarata uu xawliga ugu socday runtii ethoobiya rijinka ama qaybtan soomaalidu degta baan tegey sagaal bilood baan halkaa ku xanimaa oo aad garanayso oo dee carruur halkan iga joogto inaan soo noqdaan rabay markaan tegayey waxaan watay five weeks oo fasaxa ayaan shaqada ka watay marka waxaad qiyaasaysaa sagaal bilood iyo iyo iyo shan usbuuc ee differentka udhexeeya ama farqiga udhexeeya marka waxaa la odhan karaa yani xanuun iguma dhicin alxamdulilah oo inkastoo hargebka africa uu iska jiro oo inuu ku hayo in kaleba xataa aadan garanayni hargeb iyo waxyaala lamida waa igu dhacaan lakiin inuu asaga xataa horma hayo laakiin saamaynta uu ii geystay de waxaa ka mid a xanibaadaas aan meeshaas sagaalka bilood an ku xanibnaa akhiiranna waa alxamdulilah waa nabadii mid brisbane baan kasoo degay labada wiige karantiilka halkaasaan ku qaatay kadibna waan saasaan melbourne ku imid waa gartay hadda ugu dambeyntii sanad iyo xoogaa kadib tallaal baa adduunka oo dhan ka socda australia asbuucan uu ka bilowday sidee u aragtaa tallaalka australia ka bilaabada iyo meesha hadda aan marayno
asal ahaan horta dee qaybta naga nagaga aadan culimo ahaan waa un inaan ka hadallo islaamku waxa uu ka qabo xanuunkan iyo tallaalka iyo dawadiisa iyo ruuxa muslimku mowqifka uu ka qaadanayo maalmahana khudba waxaan waday khudbada jumcada iyo waxaan ka dhigay islaamku sida uu xanuunka u arko iyo waxyaalaha mowqifka uu ka taagan yahay islaamku marka qaabka looga hadlayo ma aha inuu ruuxu dhakhtar yahay ama uu khabiir cudurka yahay laakiin dhinac kale bay culimmadu khubaro ku yihiinoo waxay uga hadlaan jaanibka islaamku cudurka waxa uu ka qabo cudurka laftiisa ma taxliilinayaan oo waxa uu yahay ma tilmaamayaan laakiin waxay ka sheekaynayaan asal ahaan islaamku waxa uu ka qabo xasanow islaamka guud ahaaneed wuu qabaa in laisdaweeyo waana waajib weliba culimadii hore ee fuqahadeenna ahaa kutubtooda waxay ku qoreen ruuxu inuu isdaweeyo sunno weeye laakiin waktigoodii bay ahayd cilmiga cilmiga dhakhtarnimada ku yaraa aalado iyo waxyaalo laabo kan hadda la adeegsado ma jirin marka ijtihaad un ayagoo ijtihaadeen buu ahaa laakiin waa waajib islaamiyan in uu ruuxu markuu xanuunsado inuu isdaweeyo axaadiis saxiixa baa nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam oo nabigu leeyahay waa inaad isdaweysaan cudurka ilaahay cudur adduunka ma keenin ilaa dawo u keenay ama ha ruuxu ha garto ama yuunan garanin niman reer baadiyaa nabiga u yimid sida xadiis saxiixa ku soo aroortay markaase waxay dhaheen rasuulka ilaahay ma isdaweynaa dabcan way xanuunsanayeen markaasu wuxuu yidhi istaweya addoommadii ilaahay ow ilaahay xanuun ma soo dejinin adduunkan ilaa dawo u keenay marka dawadaasi yacni dad unbaa garanaya dadkao dhan ma wada garanayaan marka islaamku guud ahaneed wuu qabaa in la istaweeyo bal islaamku wuxuu qabaa in wixii xanuuna laga hortago intuuna imanin wiqaaya la yihahdaa yani iska ilaalin inuu ruux xanuunka iska ilaaliyo rasuulka alayh isalaatu wasalaam xadiid kaloo saxiixa ayuu ku tilmaamay waxaan hadda karantiilka loo yaqaano ama dadkan meesha gaarkaa lagu oodayo oo wuxuu yidhi wafira min almajduumi kama tafiru min alasad waa xadiidka qayb ka mida bukhaari wey xadiidku ruuxa juudaamka qaba juudaamka cudurka layahay jidhka googooya ruuxa juudaamka qaba ka carar sida as sida aad uga cararta libaaxa macnaa waxa weeyaan ruuxii waa in layska dhinaca lagoonin laga noqdo laga fogaado oo waxaan hadda dadkan social distancega loo yaqaanay dadka la kala fogaada la yidhi ee masaajida iyo meelaha laysugu imanaya iyo mitir iyo badh iyo isu jirsada la yidhi marka guud ahaaneed islaamku wuu qaba xasanow in la isdaweeyo amaa tallaalkan kada tallaalkani laftiisu waa noocii wiqaayiga ahaa yani xanuunkii baa laga hortegayaa waxaana filayaa dee waad garanaysaa de laftaadee labadan tallaal ee australia hadda ay qaaatay mid ka mida dee nin turkiyaba soo saaray oo muslima saan rajaynayo waxaa keliya un la odhan karaa in maxaan ku dhahaye la ogaado marka diiriyan laga hadlayaan ka hadlayaa waxa laga sameeyey waxaa laga sameeyeyna dee culimada horaan bay uga hadleen waxyaalaha noocan oo kalea marka way bannaan tahay in laisdaweeyo oo laga hortago oo laystallaalo oo wixii ruuxani uu arko inuu maaragtay ku bogsanayo ama dowladda markaa ruuxa mas-uulka ummadda kale ku fuliyo waa gartay marka hadda intaad khudbooyinka iyo jeedinaysay sheekh maganow ma jiraan dad kuu yimid oo shaki ka qabo oo su-aala kaa weydiinaya arrimahan tallaalka waxaa jira quraafaad badan oo dadka qaarkood laga yaaba inay isla dhex marayaan ama diinha ku salaysnaadeen ama wax kale ha ku salaysnaadeen ma jiraa dad su-aalo noocaasa ku weydiiyey ama waxyaalo kaa yaabiya kuu sheegay
ilaa iyo hadda may sababtoo isniintii hore unbuu ahaa australia dhowr maalmood keliya kasoo wareegay waxaana u malaynayaa in ay weli yar cusub tahay oo weliba khaasan communitygeenni iyo aad uma soo gaadhin su-aaluhu inta badan waxay imanayaan markii tallaalka uu communitiyada weliba khaasatan dee dadka muslimiinta oo kale iyo lagu bilaabo shaqaalahood iyo markaasoo kale imanaya laakiin waxaan la kulmay nin aan soomaali ahayn oo muslima mar wuxuu ii sheegayey waxaan u malaynayaa dowladda waxay samaysay random dad ay yar dooranayso oo tijaabo oo kala ah yani tallaalkii asalka ma ahayn intaan la bilaabin weye isniintii ka hor weye marka wuxuu yidhi gabadh muslimadoo deriskayga ama xaaskayga u timid anigu markay weydiinaya sow dadkii la doortay ka mid ahayd sida sida qolyahan juuriga oo kale yaa loo doortay oo la yidhi adiga maaragtay waxay dadka lagu tijaabinayaad ka mid tahay marka waxay tiri bu yidhi waay aniga la ii doortay yani no no no no way diiday bu yidhi marka ayaguna way ku fiirinayeen oo keliya marka waad garanaysaa shakiga ay yar muslimiintu ka qabaan sababtoo ah yani innagu fikraddan qabna waxay tahay maadaama dowladdan iyo dadka aan dhex deganaya ayna muslimiin u arag waxaan iswaafajin la'nahay de waxaana keenaysa diinteenni lafteeda waxa ka aqoonin waxaan iswaafajin la'nahay diinteenni iyo meesha aan ku nool nahay muhiimaddu waa intaa labadaasaan iswaafajin la'nahay meelaha qaarkood yurub oo kale culimo badan baa joogta oo oo dakaatire iyo majmaculfiqhi iyo fatwooyin baa lasoo saaraa innaga alxamdulilah waa haddan bilownay guddi fatwo la yidhahda australia ka jira oo muslimiintu ay leeyihiin tallaalkan way ka hadleen way soo saareen fatwadoodii olready malaysia way soo saartay imaaraadka culimadooda way soo saareen masaaridu way soo saartay yurub culimada joogta way soo saartay marka wax dhiba ma jiro waa waxa weeyaan waa waa waa la istilaali karaa
waa gartay ugu dambeynta marka maxaad ku dhihi lahayd ciddii ama shaki ka qabta ama weli shaki ka muujinaysa tallaalka iyagoo laga yaaba inay diin ahaan u isticmaalayaan waxaan odhan lahaa keliya laba jaanib ama laba dhinac unbu waxaani ruuxu shaki ka qaadi karaa kow in uu waxa laga sameeyey loo arko waa sida muslimiinta dadkan waddamada reer galbeedka degan inta badan lagu yidhaahdo doofaar baa ku jira alla waad aragtay wax kastoo la sameeyo waxyaalahan job dhigay iyo waxaa la isticmaaliy jiiska iyo doofaar baa lagu dhex daray bay dha oo waa nijaas bay dhihi khamraa lagu dhex daray marka jaanib nijaas ahaan yaa dadka lagu shakigeliyaa dhinaca kale ee ayadana lagu shakigeliyo waxa weeyaan in la yidhaahdo waxaani dadaan aan muslimiin ahayn baa soo saaray ama dadaan muslimiin ahayn baa dadka ku ablay garaynaya ama maaragtay ku qasbaya marka sidaa darteed inagu muslimiin baan ahay waxaan wuxuu yahay ma hubno labada su'aalood baa jawaabteedu way dhib yar tahay islaamku wuxuu qabaa qaacida la yidhaahdo oo qawaacid qawaacida fiqiga ka mida alistixaala istixaalada macnaheedu waxa weeyaan xasanow shaygani hadduu magaca lahaa oo magacii u bedelmo xukunkiisina wuu isbedelaya tusaale oo kale khamrada waa khamro khamradu haddii intay ayadu sideeda isu bedesho ay khamranimadii dadka waalinaysa ay ka baxdo biyo caadi oo canabay noqonaysaa bini aadamka saxaradiisu haddii la gubo waa nijaas asal ahaa biniaadamka saxaradiisu haddii la gubo oo uu dambas noqdo nijaasnimadii wuu ka baxayaa ma ujeeda marka waxani hadduu bedelmo ama la bedelo waxayaan wixii xukunkii markii hore u lahaa uu ka baxaya xataa hadduu doofaar ku jiray oo doofaarkii la kimikeeyo kimika la geliyo oo magaciisi u bedelmo wax dhiba ma laha xataa nijaas ma noqonayo jaanibkaas waa mid ah waa qaacido dhan oo maxaan ku dhahay qawaacidda fiqiga islaamka ka mid a wax lagu dhiso tan labaad oo ah muslimiinta inta badan looga shakigeliyo waxaan kada gaalaa gacanta ku haysa adduunku maanta wax qarsoon ma jiro australia waxaa ka jirta muslimiin dhakhaatiira waxaweyaan wixii wax la qarin kara ma aha waxa laga sameeye waa la ogaan karaa ingredinankiisa wixiisoo dhan marka midda kale waddamadan aan joogno waxaa ka shaqeeya qaanuun iyo sharci haddii xataa saaka waad maqlaysaan u malinayaa niman la haystay oo laba dadoo laba ruux oo waaweyn oo ajkeena oo overdose la siiyey oo laisku haystay yani tallaalkii marka sharciga ilaalinta la ilaalinaya buu ruux kasta ka cabsanaya marka labada dhinacba waxaa la odhan karaa wax dhiba kama jiro ruuxii muslima oo ama soomaaliya ama oo tallaalka loo soo bandhigo waxaa ka weyn cudurka yaalla iyo mashaakilaadka maanta adduunka jira marka inuu istallaalo wey kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan magan oo khadka telefoonka ee magaaladan melbourne iugu warramayey
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho